Ishacya cutubka labaatan iyo afaraad bal eega rabbigu dalkuu marinaya oo babaabuu ka dhigaya wuuna afgembiyaya oo kuwa degganna wuu kala firdhinaya oo waxay noqon doontaa in wixii dadka ku dhaca ay wadaadkana ku dhacaan oo wixii addoonka hela sayidkana way heli doonaan oo wixii iibiyaha helana iibsadahana way heli doonaan oo wixii amaahiyaha helana amaahsadahana way heli doonaan oo wixii korsaar qaataha helana korsaar bixiyahana way heli doonaan oo dalka dhammaantiis waa la marin doonaa oo la qarribi doonaa waayo rabbiga ayaa eraygaas ku hadlay dhulku wuu baroortaa wuuna qallalaa dunidu way daashaa wayna qallashaa oo dadka sarena way daalaan oo dhulkiinna waxaa nijaaseeyey kuwa deggan maxaa yeelay iyagu qaynuunnadii bay ku xadgudbeen oo amarkiina way beddeleen oo axdigii daa'imka ahaana way jebiyeen sidaas daraaddeed dhulkii waxaa baabi'iyey habaar oo kuwii dhex degganaana eed baa laga helay sidaas daraaddeed kuwii dhulka degganaa way gubteen oo wax yar baa ka hadhay khamriga cusubu wuu baroortaa dhirta canabkuna way da'daa oo kuwa qalbigoodu faraxsanaa oo dhammunaa way taxaan farxaddii dafku way joogsatay oo kuwii rayraynayeyna buuqoodiina waa dhammaaday farxaddii kataradduna way joogsatay mar dambe khamri heeskuma ay cabbi doonaan oo wax lagu sarqaamona wuu u qaraaraan doonaa kuwa cabba magaalada cidlada ah waa la dumiyey oo guri kastana waa la xidhay si aan ninna u soo gelin jidadka waxaa looga ooyayaa khamri la waayay aawadeed farxaddii oo dhammuna way madoobaatay oo rayrayntiina dhalkay ka dhammaatay magaaladii waxaa lagaga dhex tegey ba'ba' oo albaabkiina intii la jabiyey ayaa la baabi'iyey waayo sidaasay ahaan doontaa dalka iyo dadyowga dhexdoodaba oo waxay noqon doontaa sida ruuxruuxidda geedka saytuunka ah iyo sida xaxaabka canabka marka midhaha laga gurto dabadeed codkooday kor u qaadi doonaan wayna dhawaaqi doonaan oo haybadda rabbiga ayay badda aad ugaga qaylin doonaan haddaba sidaas daraaddeed xagga bari rabbiga ka ammaana oo rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil magiciisana waxaad ka ammaantaan gasiiradaha badda darafka dhulka ugu shisheeya ayaan ka maqalnay gabayo lahaa ammaanu ha u ahaato kan xaqa ah laakiinse anigu waxaan idhi caatoobay u caatoobay ana iska hoogay qa'innadii khiyaanay sameeyeen hubaal qa'innadii aad iyo aad bay khiyaano xun u sameeyeen kan dhulka degganow waxaa ku hor yaal cabsi iyo yamays iyo dabin oo kii qaylada cabsida ka carara yamaysku ku dhici doona oo kii yamayska ka soo baxana waxaa qaban doona dabinka waayo waxaa la furay daaqadihii xagga sare oo as'aaskii dhulkuna wuu gariirayaa dhulkii dhammaantiis wuu dumay oo dhulkii kulligiis wuu burburay oo dhulkii aad iyo aad buu u dhaqdhaqaaqayaa dhulku wuxuu u dhicdhici doonaa sida nin sarqaansan oo waxaa loo dhaqdhaqaajin doonaa sida buul oo kale xadgudubkiisuna wuu ku cuslaan doonaa oo wuu dhici doonaa oo mar dambena sooma kici doono oo waxay maalintaas noqon doontaa in rabbiga ciidanka kuwa sare kor ku ciqaabi doono oo boqorrada dunidana lulku ku ciqaabi doona oo iyaga waxaa laysugu soo ururin doonaa sida maxaabiista god xabsiga lagu urursho oo waa la xabisi doonaa oo maalmo badan dabadeed ayaa la ciqaabi doonaa oo markaasaa dayaxu isku qasmi doonaa oo qorraxduna way ceeboobi doontaa waayo rabbiga ciidamadu boqor buu ku ahaan doonaa buur siyon iyo yerusalem isagoo odayaashii hortooda sharaftiisa ka muujinaya